إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu warka duhurnimo qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan toban askari ayay ciidamada dowladda federaalk isaga dileen iska horimaad ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe shan qof oo rayid ah ayaa ku geeriyootay weerar ay koox maleeshiya ah ka geysteen gobolka galgaduud kadib markii ay dhabaha u galeen safarey ku socotay gaalkacyo jenaraal ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerar toddobaad ka hor ka dhacay agaarka wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho alkataa'ib al akhbaariyah ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weeraro ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin kula wareegeen saldhig ciidan oo ku yaala gobolka laamur toban askari ayaa dowladda kenya looga dilay weerar kamiina oo maalin ka hor ka dhacay qeybo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kenya maamulka wajeer ayaa sheegay in xarakada shabaabul mujaahidiin ay kusoo xoogeysteen dhulalka muslimiinta ee ay kenya haysato ee laamu iyo n f d faahfaahin ayaa laga helayaa dab khasaare geystay oo ka kacay suuq ku yaala degmada wajaale dowladda nigeria ayaa korontada ka jartay dowladda niger oo uu dhowaan ka dhacay inqilaab milatari موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo khamiis ah taariikhda hijiriyadana ay tahay lix iyo tobanka muxaram halka dhanka kalena ay tahay saddexda bisha sideedaad labada kun saddex iyo labaatanka in ka badan toban askari ayay ciidanka dowladda federaalk isaga dileen iska horimaad ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaa faahfaahinaya maxamed amiin dagaalkan ayaa dhex maray laba ciidan oo wata gaadiidka dagaalka waxayna ooda isaga qaadeen rasaas wixii ay haysteen taasi oo keentay dhimashada laba iyo toban oo uu ku jiro nin taliyo ah iska horimaadkan ayaa waxa uu sabab u ahaa kale shaki soo kala dhexgalay ciidamada sida ay saraakiisha qaar sheegayaan ciidamadan ayaa midba midka kale waxa uu moodayay askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab taliyaha ku dhintay dagaalka ayaa waxaa lagu magacaabi jiray kabtan maxamed axmed abshir wuxuuna ahaa taliyihii ururka labaad ee guuto jacbur ah oo isku-kakeen ah oo dhowaan la sameeyey kana kooban ciidan dibadda lagu soo tababaray iyo kuwo kale oo laga soo saaray qaar ka mid ah furimaha shabeellaha hoose sida aan xogta ku helayno askarta dhaawacantay ayaa waxaa la geeyey isbitaalka degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada dowladda federaalk ayaa ah kuwo mar waliba u tooghaya weeraro ugu yimaada ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waana midda keenaysa in dhexdooda ay iska shakiyaan ciidanka khasaaraha ugu badan uu gaaray ayaa ahaa kuwo ka baxay muqdisho oo doonaya inay galcad gaaraan iyagoo isticmaalaya waddada xeebta ah halka qaybta kalena ay kasoo baxeen cali gaduud kuna sii jeedeen jihada caasimadda ah ee muqdisho shan qof oo rayd ah ayaa ku geeriyootay weeraray koox maleeshiya ah ka geysteen gobolka galgaduud kadib markii ay dhabaha u galeen safarey ku socotay gaalkacyo maleeshiya hubeysan ayaa waxay rasaas ooda uga qaadeen gaari ay dad shacab ah saarnaayeen oo shalay gelinkii dambe marayey deegaanka ka xandhaale oo hoostaga balambal gaariga ayaa wuxuu kusii jeeday magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sida aan xogta ku helayno shan qof oo ka mid ahaa raydkii gaariga saarnaa ayaa ku geeriyooday iyadoona dad kale ay dhaawacmeen maleeshiyada dhibka geysatay ayaa waxaa la sheegay inay ku sugan yihiin deegaanka ka xandhaale lamana oga sababta inay aheyd dhac iyo boob iyo in kale amni darada ayaa waxa ay caado ka noqotay gobolka galgaduud iyo mudug meelaha ay ka joogaan maamulada galmudug iyo puntland jenaraal ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa wuxuu u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerar toddobaad ka hor ka dhacay agaarka wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ku geeriyooday jenaraal cabdulaahi maxamed kaanso oo ka mid ahaa xubnihii ku dhaawacmay weerarkii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday gurigii hore ee saraakiisha oo ku yaala agagaarka wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii dulxaja oo waafaqsaneed afar iyo labaatankii juulaay laba kun labaatan iyo saddex weerarkaas oo ahaa mid nafurnimo ah ayaa lagu beegsaday goob ay ku sugnaayeen saraakiil ka mida kuwa dowladda federaalk ah oo darajadoodu kala duwan tahay xilli ay ku howlanaayeen abaabulka iyo qorshaynta dagaallo ka dhan ah deegaano ka tirsan walaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab tobannaan sarkaal ayaa ku dhintay weerarka iyo mas-uuliyiin heer maamul ah waxaana ku dhaawacmay jenaraallo kornaylo iyo saraakiil soo baxaysay oo ay shisheeyuhu tababareen jenaraal cabdulaahi maxamed kanso ayaa ka mid noqday dadka u geeriyooday dhaawacii soo gaaray eheladiisu waxay sheegayaan inaysan dowladda federaalku la tacaalin dhaawaca jenaraalka oo ahaa mid aad u culus islamarkaana aanay u qaadin dalka dibaddiisa jenaraal kanso ayaa muddo aad u dheer kusoo jiray ciidamada dowladda federaalka wuxuuna ahaa nin galaangal ku dhexle qaybaha ciidamada sidoo kalena gacansaar la leh shisheeyaha dowladda federaalka ayaa sanadkan iyo kii ka horreeyaba lumisay saraakiishii ugu badnaa waxaana tirakoobyo kala duwan oo la sameeyey lagu sheegay in saraakiisha dowladda federaalka looga dilay dagaalka ay kor u dhaafayaan saddex boqol iyo konton alkataayib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo weerar ay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin kula wareegeen saldhig ciidan oo ku yaala gobolka laamo mahad cubayd ayaa warbixinta filimka soo jeedinaya kanaalka wararka alkataayib ayaa maanta baahiyey muuqaal kooban oo uu ku soo bandhigay weerar aandii ku daadan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen saldhig ciidan oo ku yaala laamo saldhiggan oo ay leeyihiin ciidamada booliska ee dowladda kenya ayaa ku yaala gobolka xeebta dhaca ee laamu kaasoo ka mid ah dhulalka muslimiinta ay xoogga ku haysato xukuumadda kenya sida muuqaalka laga dheehanayo ciidamada kenya ayaa gebi ahaanba iskaga cararay saldhigga oo ku yaala deegaan lagu magacaabo wiito waxaana la arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dab qabadsiinaya kadib markii ay baaritaankooda dhammaysteen xilliga weerar ku dhacay waa habeen waxaana muuqaalka lagu arkayaa askari dhallinyaro ah oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo gubaya gaadiid ay ka carareen ciidanka booliska dowladda kenya askarigan oo hadlay ayaa sheegaya in ciidanka kenya ay awoodi waayeen inay xabad ku ridaan mujaahidiinta wuxuuna ku sifeeyey niman fulayo ah oo harkooda ka carara
allah subxaana watacaala ayaa naga guuraya cadowgiisa waxaan gubanaya arkaysaan waa xaradii boliiska waaye gaalada xaradoodii waaye meesha muslimiinta ay ka xusulkeen waaye waxaa la yidhahdaa wiido halkan إن شاء الله تعالى قال بدنا ورنا هذه الله أكبر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله حبتنا هاتكم الرزم الله أكبر حبت حتى أنكم أنردم الله سبحانه وتعالى ب... يا بدون قتال إن شاء الله تعالى نوسوق عن قلي هلكن وفلوية مكان جنين تقول مالان وين كلا عرى إن شاء الله تعالى وأنا حسوق دونا إن شاء الله إن بدن رباح هذا نهسكتين
weerar kan lagula wareegay saldhigga wiito oo dhowaan dhacay ayaa ka mid ah weeraro xiriir ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen dhulalka muslimiinta ay kenya xoogga ku haysato dowladda kenya ma sheegto khasaaraha baaxadda leh ee ku gaaraya weerarada lagula beegsado dhulalka muslimiinta ay xoogga ku haysato marka laga reebo eedeymo ay u soo jeediso xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo hadallo walaac ah oo ay madaxdeedu ka sheegaan fagaarayaasha halka xaqiiqda dhacdooyinka iyo xogaha ay si isdabajoog ah u soo bandhigayaan idaacadaha islaamiga ah ayadoo alkataybna ay soo gudbinayso muuqaallo xaqiijinaya khasaaraha weerarada mahadsanid mahad cubayd ayuu kaasi ahaa toban askari ayaa waxaa dowladda kenya looga dilay weerar ka miin ah oo maalinka hor ka dhacay qaybo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kenya maxamed muudayabo muslim ayaa faahfaahinaya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar ka miin ah oo sacdihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee ay xoogga ku haysato dowladda kenya kamiinkan oo dhacay maalintii talaadada ee lasoo dhaafay ayaa waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la beegsadeen kolonyo askar kenyaan ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanka gamba iyo webiga tanariva toban askari oo kenyaati ah ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen weerarkani kamiinka ah ee saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga kenya kamiinka ayaa waxaa sidoo kale lagu gubay saddex gaari oo kale ah taaw qooqan caasi iyo hal mooto oo qayb ka ahaa kolonyada weerarka la kulmay gobolka laamu iyo dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga kenya ayaa waxay marar badan marti geliyeen weeraro dhiig badan ku daatay kuwaas oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka wajeer ayaa wuxuu sheegay in ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay kusoo xoogeysteen dhulalka muslimiinta ah ee kenya haysato ee laamu iyo n f d waxaa faahfaahinaya hashim axmed maxamuud cabdi oo loo yaqaano axmed caato oo ah guddoomiye ku-xogeenka maamulka wajeer oo laga xukumo magaalada nairobi ayaa qiray in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo xoogeysteen gobolka laamo iyo n f d kuwaasoo ah dhulal ay muslimiintu leeyihiin balse ay gumaysi ku haysato xukuumadda kenya tan iyo sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii axmed ayaa sheegay in guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay howlaheeda kordhisay isagoo xusay in mas-uuliyadda wax ka qabashada ay saaran tahay dowladda dhexe ee kenya wixii amni ku saabsan waxaa ku shaqo leh dowladda dhexe shaqooyinka waa la kala leeyahay maamulka waxa- waxna waxaa iskale national government dowladda dhexe waxna waxaa iskale ismaamulada countiyada iskale amniga waxaa iskale dowladda dhexe laakiin waxaa soo badanaya nimankan eh, al-shabaabka ah oo ama miinooyin dhulka ku ku aasaya ama iyagoo yar socda waa meelo lagu arkay way jiraan wajeer gaaris iyo mandheera wax- waxyaalo badan iyo qaraxyo badan ay ka sameeyeen ama ay intaas kadib wuxuu ka waramay kulan ay arrimahan ka qaateen iyo waxyaabihii ay isla garteen marka waxaan isniri waxaan is- isugu nimi culeyska ma jira haa wuu jira Eh, nimankan dhulka ma soo galeen meelo badan baa lagu arkay Eh, maxaan ka qabanaa iyo saan isaana waxu qabanaa annaga oo baaqu dirayno eh, dowladda dhexe naftooda inay gacan adag ka- ka gaarsi ka geysato annaga ka maamul ahaana aan qayble wax ka qaadano isagoo sii hadlaya ayaa wuxuu muujiyey cabsi badan oo uu ka qabo xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo xawaaraha horukaca ah ee ay sameynayaan ciidamadeeda wuxuu xusay in haddii wax laga qaban waayo hadda inay usii gudbi doonaan magaalada caasimadda ah ee nairobi haddii wajeer iyo mandheera iyo laamo looga qaban waayo nimankanna way soo soconayaan oo dibay usoo gudbayaan oo nairobi way soo gaarayaan si marka meesha iyada loogu mooso meesha loogu reebo waxaan is wax badan aan ka qaban laakiin waxaan baaq u diraynaa dowladda dhexe meelahan lagu aasaya miinooyinka waa wadooyin wadooyinka haddii aanan laami laga dhigin dhibaatooyinka way sii jiri doonaan gudoomiye ku-xigeenka wajeer axmed caato ayaa sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab meelo badan oo gobolka ah lagu arkayo saameynta arrintaas ka dhalatana waxaa ka mid a sida uu sheegay in macalimiintii kirishtaanka ahaa oo boqolkiiba toddobaatan ka ahaa macalimiinta gobolka ay isaga carareen laakiin culeys een, haddaan iska muusin mustaqbalka fog wacyigelinteeda aan wadno ayaa jira nimankana meelo badan baa lagu arkay meelo badan waxbay ka eh, taathiir dhibaatooyin bay ka gaarsiin ay ugu badan tahay waxaana dhulka ku aasayaan oo qahay horta waxaa muhiim in la ogaado boqolkiiba toddobaatan iyo shan macalimiinta hadda ee ka waxbartay way bare dad soomaali maaha dad soomaali maaha kenyaanka kale wey ka maamul ahaan waxaan doonaynaa inaan horta annaga sanadkan inta hadda ku jirno معهد تبر معلمين عن كل اسمه مقالة وجير إن شاء الله ونكون تبر دون معلمين سوماليين axmed caato ayaa ku dhashay wajeer waa guddoomiye ku-xigeenka kenya ugu magacaaban gobolka qaar ka mid a waalidiintiisa waxay ka mid ahaayeen shan kun oo qof oo maalin qura ay dowladda kenya ku xasuuqday garoonka wagaala haddana wuxuu difaacayaa danaha kenya si kastaba ha ahaatee xukuumadda kenya ayaa ku soo duushay soomaaliya sannadkii laba kun kow iyo tobankii waxay xilligaas ka dambeeyena waxaa gudaha kenya u tallaabay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo habdiimeed isku garabsanaya laba iyo toban sano kadib ciidanka kenya ee soomaaliya soo galay ayaa daciifay iyagoo isaga baxaya deegaanada qaar halka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gudaha u galay kenya ay marayaan xilligoodii ay uga awooda ballaarnaayeen sidaba ay xukuumadda nairobi hadda qirayso faahfaahin ayaa laga helayaa dab khasaare geystay oo ka kacay suuq ku yaala degmada wajaale maxamed ciise ayaa faahfaahinaya faahfaahino ayaa laga helayaa dabka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala degmada togwa jaale ee gobolka waqooyi galbeed dabkan oo maalin ka hor ka kacay suuqa ayaa sababay khasaare badan waxayna tujaartu ay soo saareen xog ku aadan hantida ku baaba'dee musiibadan masiibaduna waa qadar qadarkana in lagu wada qanco weeye laakiin waxaynoo wada taalo inaan dadaalno oo aan ka taxadirno oo aan idhaahno aan cashir ka baranno oo waktigii markii wakhtigu ahaa koob iyo tobankii iyo rubuc ayaa waxaa dabbaa ka kacay meherad ka mid a meheradaha
saddex baqaaroo isku xigay ayuu dab ka kacay labu dabka wada qabsaday kadib saasaan ku soo baxnay Een, dabka waxaan ku xakamaynay baqaarkii dabku ka kacay kii labaad kii saddexaad sidii baan ku bixinay goobaha ganacsiga ayaa laga dareemaya inuu dabku baabi'iyey waxaana waayahan aad u soo badanaya gubashada suuqyada hargeysa waxaa weli laga soo kabanla'yahay gubashada suuqii waaheen sidoo kale waxaa dhowaan basbaalay suuqii weynaa ee magaalada jigjiga kaasoo ay ku baaba'day hanti malaayiin dollar ah warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon ugu dambeyntiina dowladda nigeria ayaa korontada ka jirtay dalka niger oo uu dhowaan ka dhacay inqilaab military cunaqabatayntii ugu horeysay ayaa waxaa lagu soo rogay dalka niger kaasi oo uu dhowaan ka dhacay afgambi military oo talada looga tuuray madaxweynihii dalkaas dowladda nigeria oo adeega korontada siin jirtay niger islamarkaana xuduud la wadaagta ayaa waxay joojisay bixinta adeegaas tani ayaa ka dambeysay markii ururka ecowas oo ay ku mideysan yihiin dalalka galbeedka afrika ay soo saareen bayaan ay ku shaacinayeen in cunqabateen lagu soo rogo dalkan inqilaabka uu ka dhacay sarkaal aada ugu dhow hay-ada korontada bixisa ee niger ayaa warbaahinta la wadaagay xogtan sida ay soo tabinayaan ilaha xog ogaalka ah niger ayaa waxaa la sheegay in boqolkiiba toddobaatan ay ku tiirsaneed adeega korontada ee uga yimaada nigeria magaalooyinka waaweynee dalkaas ayaana arrintan aada u saameysay warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaano ee nagaynta